SBS Radio.
ballinyar waxaa noo dulmartaa kulankii madaxweynaha ama booqashadii uu ku tegay imaaraadka dhowaan xasan waa mahadsan tahay booqashadii madaxweynaha sidaa ka warqabtaan oo ku yimi dalka imaaraadka carabta waxaa ahayd booqasho la xiriirta dhinaca ganacsiga iyo hawlaha howlo puntland kaga xiraa dhinaca heshiiskii ay la gashay dekeda d b wall shirkadan d b wall ee maamusha dekedaha sidaa ogtihiin waa tuu jiray heshiis u dhexeeya dowladda puntland iyo iyo shirkadaas magarat kulanka wuxuu la xiriiray arrimahaas buu la xiriiray waa garta marka kulankaas ee, isla heshiiskaas d b wall dowladdii hore ay ka gashay ee, dowladda hadda jirtaa ma waxbay ka bedelaysaa heshiiskii mise sideedii unbay u qaadato waxba iskama bedelin walaahi xasano ka bedelidaas hadda bedelidda horta heshiis baa jiray ka bedelidu way imaanaysaa de wixii awal sida madaxweynaha eh, cusub ee puntland uu ballan qaaday waxa weeye wixii dan igu jirto eh, puntland iyo shacabkeeda waa la qaadanayaa wixii aysan dan igu jirin kolleyba haddii heshiiskii ay ku jirta waa laga saarayaa Eh, kolleyba un eh, wadahadalku sidaasuu ku salaysnaa waxaa ku salaysnaa oo kale wadahadalku eh, in la derdergeliyo heshiiskii qodobaduu ka koobnaa si wax looga qabto eh, howlihii dekeda sida dib u dhisideedii oo kale eh, muxuu ahaa arrimahaas buu shirkii labada dhinac dhex dhex maray uu diyadda saarayay magarat waa garta marka haddaad eh, wada hadasheen imaaraadkii qodobadiina aad aragteen idinka ahaan maxaa ini dhibayo aad jeclaan lahayd in wax laga bedelo qodobadii heshiiska ku jiray
waxaa laysla gartay eh, in jadwal ay labada dhinac samaystaan dowladda puntland iyo shirkaddu kabacdina jadwalkaas lagu hirgeliyo eh, ballanqaadyadii iyo iyo iyo iyo iyo tallaabooyinkii laga rabay eh, dhinaca shirkadda dhinaca puntlandna ay iyaduna ballan qaado tallaabooyinka iyadana laga rabayo dhinaca adkeynta amniga iyo maaragtay ka shaqeynta siday suurtagal u noqon lahayd in dekeda la ballaariyo
waa gartay intii madaxweyne eh, siciid cabdulaahi deni uu dubay ku sugnaa waxaa sidoo kale booqasho ku tegay imaaraadka madaxweynaha eh, somalilan muuse biixi Eh, warbaahinta bulshada waxaa la soo geliyey in eh, labada l- laga yaabo inay is arkaan Eh, ma is arkeen Eh, maxaa nooga xaqiijin kartaa mase kulmeen xasanoo warkaas waxba kama jiraan eh, sida eh, muxuu ahaa madaxweynuhuna eh, muxuu ahaa eh, waxa weeye madaxweyne eh, eh, deni wuxuu ku sugnaa dubai eh, eh, madaxweynaha somalilandna kale sidan annaga nagu maqaalaan abudabay buu kasoo degay Eh, aduu maalintuu soo degay maalintii ku xigtayna madaxweyne deni wuxuu uga baxay eh, dalka kenya marka arrinkaasu waxa weeye waa arrin been ah wax la- wax ka jiraan ma jiraan Eh, wax kulan ah oo dhacay oo u dhexeeya labada dhinacna ma jiraan ma garan waa gartay intii uu socday caleemo saarkii eh, garowga lagu qabtay oo madaxweyne eh, siciid cabdulaahi deni waxaa go-aana lagu gaaray in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku mar kale ay dib isugu soo noqdaan garowga halkaasna shir lagu qabto eh, ma suuragelin shirkaas wax ma nooga sheegi kartaa sababta xasanoo lama yaqaano sababta dib ugu dhacay shirkaas kolleyba uun dhinaca eh, dowladda soomaaliya dowladda federaalka ayaa maaragtay laga sugayaa weli madaxweyne denina kolleyba halkan eh, maruu la hadlayey eh, eh, jaaliyadda imaaraadka eh, wuu ka sheegay oo wuxuu yidhi puntland martiqaadkii ay filisay oo filisay maamulada iyo eh, dowladda federaalka inay ku kulmaan magaalada garowe weli waa taagan yahay sidiisuna u taagan yahay waana ka warsugaynaa marka arrinkaas waxaan u malaynayaa weli sidiisa ayuu u taagan yahay un dib u dhaca waxa keenay waan u malaynayaa howle ee kulleyba dhinaca federaalka ama lasoo gudboonaaday ama maaragtay howlahaas ayaa sababi kara laakiin weli wax cad ma jiraan sababta keentay dib u dhaca welina lagamana wada hadlin waxaan u malaynayaa in maaragtay kulankaas uu weli sidiisa u taagan yahay oo laga laga warsugaya dhinaca dowladda federaalka ee qabsoona waa gartay guud ahaan eh, maamul goboleedka puntland weli qayb ma ka yahay golihii maamul goboleedyada ee sannad hore lagu abuuray kismaayo dowladdii hore ama madaxweynihii hore puntland uu qayb ka ahaa weli qayb ma ka tihin la madaxweynuhu de waa sheegay markii uu la doortay eh, arrintaasu waxaan u malaynayaa qays kama bedelin maamuladu iyo maamulada soomaaliya eh, madaxdooda wadatashu waa ka dhexeeya ku aadan maaragtay sidii eh, dalku maaragtay uga bixi lahaa xaaladda amni iyo uu ku jiro uu una heli lahaa dowlad maaragtay rasmiga oo maaragtay eh, ka wada shaqeysa guud ahaan dalka oo dhan Eh, weli arrintaasu kolleyba un dee shirar ma dhicin arrintaas kuseeya eh, si tan iyo intii la doortay madaxweyne deni laakiin de wadatashi waa iska jiraa udhexeeya madaxda maamulada iyo dhexdooda udhexeeya iyo maaragtay iyo iyo dowladda federaalka koleyba un kulamo gaargaarana way jiraan kulamo guud koley weli maysan dhicin sidaas waxaweyd laakiin hadda wax hadda meel lagu tafkirana ma jirto looga tegay maaragtay guddigaas inuu baaba-ay ma garan meel lagu sheegay ma jirto waa gartay maxamed tan ugu dambaysa intii yarayda hadda dowladdu xilka haysay wakhti badan maaha laakiin maxaad is leedahay waa u qabsoomeen maxayse yihiin arrimaha ugu waaweyn ee hadda ee dowladdu ay mudnaanta saarayso bilaha soo socda wallahi dowladda dee intii hadda xilka haysay waxyaaba badan waa u qabsoomeen adii kolleyba tallaabooyin bay ka wadaa dhinaca dibaabeynta ciidanka dhinaca maaragtay dibaabeynta maaragtay dib u eegista amniga xasiloonida in dib loogu soo celiyo xasiloonida magaalada boosaaso oo howlo adag hadda ay ka socdaan iyo in maaragtay dib loo habeeyo dhaqaalaha maamulka si maaragtay loo helo mushaaharaad joogta ay u helaan ciidamada iyo shaqaalaha howlahaasna way socdaan howlahaas baa hadda maaragtay tan iyo inta xukuumaddaanu ay qabatay xilka ka socda maaragtay puntland runtiina haddee muddo haddee haddee muxuu ahaa adu boqol maalmooda bay hadda xukuumadda xilka haysay boqolkaa maalmoodna isbedelkii waa muuqdaa ku saabsanaa waxkaqabadka amniga magaalada boosaaso waa la socotaayo howlgallo badan baa ka socda madaxdii xukuumadda wasiiradii wasiirka amniga iyo wasiiradii kale ay ku sugan yihiin taliyaashii booliiskana meeshay ku sugan yihiin kolley howl baa ka socota magaalada boosaaso arrimaha amniguna dib habeyn baa lagu sameeyey qaarkoodna hadda waa socdaan oo lafashiyada waa socda marka isbedel badan baa jira isbedel badan baa jira oo ku aadan maaragtay dhinaca maamulka dowladda magaran
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.